barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha januarina waa sideed sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan uu ka hadlayaa tababaridda umulisooyinka si ay u badbaadiyaan hooyooyinka ardayda hadda annaga dufcaddii naga dambaysay ammaanintay soo geliyeen su-aalo badan bayna weydiiyaan maxaad barataan sidee wax u barataan sidee yihiin sidee wax badan bayna weydiinaya markaanu u sharaxnayna waxay noqdeen arday ku dhiirada sidayadii oo gala oo dee wixii ka jiba keena ayay noqdeenoo hadda dufcadda naga dambaysay ee hadda u fadhida heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaasi macaan ah goordhow ayuu idinku soo maqan yahay xubintii cayaaraha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegaya in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada baqdaad uu dilay ugu yaraan saddex iyo toban ciraaqiyiin ah dhaawacna uu gaarsiiyey tobaneeyo kale kooxda daacish ayaa sheegatay in ay weerarkaasi geysatay qofka geystay qarax ismidaaminta ah ee loo adeegsaday gaariga ayaa walxaha qarxa ee uu watay maanta oo axada waxa uu ku qarxiyey albaabka laga galo suuq cidhiiri badan oo dadka ugu badan ee ka adeegtan ay yihiin shiico
xeer idhaalyaha magaalada miyaami ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in dacwad la xiriirta fal qalalaasa ah lagu soo oogay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey toogasho jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee gobolka florida stephen santiago oo ah lixilabaatan jir horey uga mid noqday ciidamada maraykanka ee kasoo dagaalamay ciraaq ayaa weerar uu ku qaaday garoonka diyaaradaha florida ku dilay shan ruux islamarkaana dhaawacay lix kale haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey waxa uu mutaysan doonaa ciqaab dil ah ama xabsi daa'in maxkamadeyntiisa ugu horreysa ayaa lagu wadaa inay bilaabato maalinta isniinta ee birito ah
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan inooga imaanaya magaalada laascaanood wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa inala socodsiinaya
laascanood ayaa markii ugu horeysay lix iyo labaatan hablood oo dhallinyaro ayaa waxay barteen umulisanimada kasoo baahi badan ay u qabaan degmooyinka gobolka sool hablahan ayaa shan iyo toban ka mida waxay aadi doonaan tuulooyinka gobolka sool ku yaala waxaana barnaamijkeena hibada iyo halabuurka nagala qayb qaadan doona nuuro jaamac darwiish iyo faadumo cali faarax iyo maamulaha qeybta umulisooyinka ee macadka caafimaadka ee gobolka sool hindase leebaan jaamac ugu horeyn nuuro jaamac darwiish ayaa waxaan wax ka weydiin doonaa xirfadan ay baratay iyo siyaabaha ay bulshada ugu adeegi anaga magacaygu yahay nuura jaamac darwiish kuliyadan aan bartay midwey fariga ah de haddii aan ka warramo faa'iidada ay u leedahay bulshada waxaan filayaa kolley annaga haddeer waxaanu ahayn lix iyo labaatan arday oo ka qalanjabisay maxadka caafimaadka ee gobolka sool waxaan filayaa inaan wax badan kolley ka bedeli doono inkastoo aanan baahidii dee loo baahnaa ee gobolka aynan aanan dhammaystiri karayn oo aanu dee aanu nahay tiro kooban nahayna dee kuliyadii ugu horreysay iminka ka baxday maxadka caafimaadka gobolka sool oo markii hore ay jirsan jirin wax midweyvery oo kasoo baxay gobolka sool haddana baahi weyn weli uu qaba hadday tuulooyinkiisa tahay iyo hadday tahay degmada dhexdeedaba marka dee annaga waxaan filayaa anana inaan wax kolley ka kafeyn karayno inta een itaalkayaga ah kuwa naga dambeeyana aanu leenahay iyo kuwa hadda dhiganaya iyo kuwa aan dhiganaynba inaan iyaguna een aanu dee ku wax ku wacyigelinno ama aanu ku baraarujinno in ay iyaguna ay wax ka qabtaan ama ay dhigtaan kuliyadahan oo kale oo aada gobolka ugu yar oo aada loogu baahan yahay xagga hooyada iyo dhallaanka ay aada ugu baahan yihiin ama hadday gobolka dhexdeeda tahay ama hadday meelaha fogfoge hooyooyinka laga keenayo kuwa umul raacaya isku dhimanaya kuwa dhiigbaxaya oo in badan ugu dhintay dee dhiigbax ugu dhintay ama dee aqoon darre ay ka jirtay meelaha qaar marka waxaan leenahay kolley annana wax waan ka qaban doonaa insha allah intay taalkayaga intii kalena waxaan ku wacyigelinaynaa in ay bartaan gabdhuhu ay xirfadaa bartaan waxna ay taraan gobolkooda insha allah saas ayaanu annana aan leeyahay haddaan ahay kaba soo qaad markaad xirfadani baranaysay een, waa xirfadaada muhiima een, bal markaad dhex gashay oo aad ka qalin jebisay oo aad baratay iyo bal iiga sheekay hadda farqiga weyna kuu dhexeeya markii hore dee maba fahansanayn horta waxa ay tahay oo dee waan arki jiray laakiin isma lahayn dee inay iska dhalaan ama dee hadday dhintaan ay toodu ay dhammaatay oo iska dhintaan unbaan awal u aqaanay laakiin haddeer waxaan ogahay waxyaaba fara badan oo dee ku sababi kara dayac ku iman kara ama hooyo hadday dhiigbaxayso ama ee hesho dee cid caawisa in hooyada la badbaadin karo awalna aan aaminsanayn inaan la badbaadin karo inay teedu dhammaatay maanta waxaan aaminsanahay in la badbaadin karo haddii ay hesho hooyadaas een, midwifery ku filan shaqadeeda iyo waxay u baahan tahay hadday tahay tuulo hadday tahay magaalada in dee aan wax badan maanta ka qaban karo aan ka badbaadin karo ayaan haddeer aaminsanahay anigu haddii haddaynan tiyadu ay gelin ee hooyada de- ama dee aynan dayac agteeda ugu dhimanayn ama dee aanan wax kale oo dee aan markaa aynan jirin dee qalab loogu adeega ama waxa sidoo kale faadumo cali faarax bal waxaad iga warantaa faadumo een lix iyo labaatanka hablood ee ka soo baxay maxaa la rajaynayaa maadaama gobolku aada u ballaadhan yahay meelo aada u fara badanna ay jirin een umulisooyin xirfad leh dhibaataduna intaa laga soo sheegayo bal maxaad ka rajaynaysaan dadkii idinla qalin jebiyey inay gobolka ka tagaan oo tuulooyinka aadaan bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa faalmo cali faarax waxaan rajaynayaa ardaydii nala qalin jebisay ee lix iyo labaatanka aanu ku ahayn in ka badan oo naga mid ihi inay tuulooyinkii tagaan T- weliba hadda waxaan hubaa tiro gaaraysa shan iyo toban arday inay tegi doonaan tuulooyinkii qayb ka midana ay hadda baxeenba oo tuulooyinkii ka shaqo galeen si ay ugu shaqeeyaan hooyooyinka iyo dhallaanka goobaha ku dayacan ama ku dhibaataysan siiba hooyooyinka uurka leh xilliga hooyadu uurka leedahay ama xilliga dhaqmaatiga ay ku dhex jirto waxay u baahan tahay dayactirkii hore ka badan ama ka een, xoogan in waxyaalo badan loo faa-iideeyo waxyaalo badanna loo sheego ayay u baahan tahay markaa si ay hooyooyinka una badbaadiyaan een, een, ilaahay ka sokow marka la eego xirfadooda iyo een, ayna ugu shaqeeyaan oo hooyo dambe ayan dayac iyo dhiigbax iyo een, abi ku dhegta iyo dhibaatooyinkaasoo dhan ayan kala kulmin ayan kuna arag haddii ilaahay idmo waayo xirfadda ay barteen ayaa ah xirfad aada u fiican looguna dadaalay laguna tabcay tacabkood tacabkii macalimiintoodana ayan khasaanayn waxay barteenna si ay ajar iyo uga helaan xasanaad ay ummadda ugu shaqeeyaan een faaduma marka een, gabdhuhu halkan wax ku bartaan tusaalehaan hadda waxaad ii sheegtay shan iyo toban gabdhood in la rajeynaya inay een, gobolka ka tagaan oo tuulooyinkiisa aadaan een, bal iga sheekee waxyaabaha aad isleedahay gabdhahaasi ay rajeynayaan ama ay doonayaan maadaama ay tuulo tegayaan oo magaalada weyn ka tegayaan waxaa looga baahan yahay dadka deegaankaas oo kale dadka deegaanka waxaa looga baahan yahay horta gabdhahan xirfadii ay soo barteen inay ku adeecaan soo dhoweeyaan oo iyaguna ummadooda u shaqeeyaan waxaa kaloo looga baahan yahay qofkani markuu wax soo barto ama deegaankii yimaado uu deegaan kale ka tago wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaan lahaa iyo wuxuu ku degi lahaa iyo wuxuu ku joogi lahaa meesha marka dadka deegaanka iyo bulshada deegaankan degan meel kasta tuulo iyo g- gobol iyo meel kastaba waxaan u sheegayaa inay dadkooda ay wixii ay tuulada ku sho- joogi lahaayeen ay u qabtaan oo wax een, taraan oo ayan u arag qof meeshii intuu ka tegay wax soo bartay iska taagan qofkan wuxuu u baahan yahay qowtal daruuri uu ku noolaan lahaa marka haddaynu nahno qofkan waxbuu soo barto dee isagaa shaqaysanaya af soomaali ma noqonayso meeshiina cid taageeraysaa ma jirto marka dadka shacabka iyo bulshada iyo jaaliyadaha iyo cid kasta waxaa loo sheegaya inay dadkooda taageeraan oo tuulooyinka ay ku adeecaan si ayan gabdhuhu tuuladii uga tegin oo meel kale u aadin ay tuuladii ay joogaan waa inaad inunkuna wax ku tartaan oo ku adeecdaan Ee, sidoo kale maamulaha qaybta umulisooyinka ee macadka caafimaadka gobolka sool hinda salebaan jaamac ayaan waxaan wax ka weydiiyey muhiimadda iyo qaabka ay wax u bareen hablaha lix iyo labaatanka ah iyo waxay ka rajaynayaan iyo heerkooda aqoonta ah iyo muddada ay dhiganayeen magacayga waa inta salebaan jaamac sida hore loo sheegay een waxaan ka mid ahay qeybta maamulaha ama qeybta ma- een umulisooyinka maxadka caafimaadka Een, haddaan ka hadlo lix iyo labaatankii arday ee ka qalin jebiyey maxadka caafimaadka Een, waxa weeye yacni waa lix iyo labaatankii ugu horeeyey ee la odhan karo qualified midwife la odhan karo ee gobolka waayo waxaa jiray saddex dafcadood oo ka horeeyey oo one year dhigan jiray oo la odhan karayay assistant midwife oo iyagoo aan ahayn full qualified aan noqonaynin laakiin qualified marka laga hadlayo labadii sano ee loogu talagalay ama muddadii loogu talagalay inay midwife ahaan ku qaataan waa lix iyo labaatankan arday oo ka qalinjibiyey een, soo qalinjibiyey gobolka kuwii ugu horeeyana ay yihiin marka muddada ay dhiganayeen waa labadaa sano ardadan waxaan wax usoo barnay kolley marka laga hadlayo profeshinkan marka caafimaadka laga hadlayo waa profeshinada ugu qaalisan waa because sababtoo ah een, profeshinkan waa profession mas-uuliyadeedu ay tahay hooyadii iyo ilmihii yara ama hooyada iyo dhallaanka sidai u xanaaneyn lahaayeen ama hooyo uurle sidii ay u xanaaneyn lahaayeen waa xaalad adag ama waa shaqo adag baa la odhan karaa labadaas sano waa laba sano aan cidi seexan waa laba sano oo howl adag laga soo baxay Een, way dareemayaan ardaydu maalintii ay soo galayeen iyo maalintii ay ka baxeen farqiga u dhexeeya waa maalin waxayna- waxay ahaayeen muddo aynan nasanaynin ama muddo aynan f- yacni free noqon karaynin waxaan samayn jirnay oo kale een, ah, waxay qaadan jireen u qaadan jireen xirfadda waxa la yidhaahdo theory iyo practical ama waxaa la odhan karaa cashar ahaanna way qaadan jireen practicalna way u qaadan jireen waxaan usiin jirnay oo kale marka ugu horeysa ardayda waxaan samayn jirnay marka ugu horeysa theory ahaan bay usii baran jireen casharka kadib theory ahaan markay u bartaan administration wax la yidhaahdo ama qeybta lab skillska ama qeybta loogu talagalay iskuulka uu leeyahay ee loogu talagalay in ay ku practical gareeyaan wixii ay barteen theory ahaan waayo bulshadii ama goobihii caafimaadka umay bixin ilaa ay ka wa- ka dhigteen ama practical ahaan ay kusii arkeen iskuulka marka practical ahaan markay kusii arkeen kadib baa waxaanu sameynay in aanu u gudbino ama ku qorno goobihii caafimaadka dhammaan marka laga hadlayo maternitiyada ama qeybaha lagu dhalo oo dhan ee magaalada laascaanood ayaanu ugu talagalnay inay shiftiya ka galaan shiftiyadaas aanu uga dhigi jirnay s- afar iyo labaatanka saacba inay joogaan qeybo ka mid a een, ardadu ay wada joogaan dhammaan goobaha oo dhan Een, hinda gabdhihii hadda way qalin jibiyeen oo way dhammeeyeen waxbarashadii een, waxayna tegayaan qaarkood een, tuulooyin marka idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama qofkii halkan uu ka tegayo meel nolosheedu ay iska adag tahay uu tegayo een, gabadhina gabadh dhallinyaraa tahay ama aan reerkooda u joogin qorshaha mustaqbalka fog ee idin leeyahay ma inaad diiwaan gelisaan oo aad wax la raadisaan oo dhiiri gelisaan oo bal ogaataan bal ka warra qaabka aada qorshaha fog aada u diyaarisan si aysan meel cidlaah ugu soo dhicin bismillahi raxmaan raxiim horta arday waxaa jirtay ardadan lix markii ugu horeysay soo galeen ardaydu waxay ahaayeen dhowr iyo soddon dhowr iyo soddonkaas waa la kala harharhaya waayo simister walba imtixaanka la qaado wax imtixaan ku hadha iyo waxay noqonaysaa wax dee kolley aan sii wadi karayno markay arkaan shaqadan inay shaqo adag tahay ku hadhaya adil markii ugu dambeysay lix iyo labaatan arday baa ku guuleystay inay labadaas sana dhammaystirtaan marka waxaa jirtay dhowr iyo toban een, hablood oo laga soo qaaday tuulooyinkii baa marka hore laga soo qaaday marka tuulada marka laga qaadanayay waa qof deegaanka ah buu ahaa waxaana qaadanayay oo dadka lacagta ka bixinayay oo scholarship ahaan bay ku joogeen iskuulka Een, ah, waxay bixin jiray qole la yidhaahdo kaalmo oo u dhashay gobolka sool Een, kuwaasoo markii ugu horeena soo saari jiray tuulooyinka ka keeni jiray dhowr iyo aan, adugu saddex dafcadood bay ahaayeen oo sanad marweyfa beri jiray kadib markii qualified loo bedelina een, laba sano oo qualified ah arday haddana kasoo qaatay marka ardaydaasi waa kuwo ka yimi markoodii hore deegaanka ka yimi waayo markay qaadanayeen waxaa lalahaa qof deegaanka ka tirsan hala hala soo qaato marka qofkaa deegaanka laga keenay markiisoo horeba reerkoodii deegaankii bay joogaan deegaanka ay joogaan waad aragtay kulley waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waxbarashadaanu sii kororsananaa oo maadaamaan diblooma ka baxnay digrii baan ka dhigananaa laakiin marka ay noqdaan qorshaha kolley waxa weeye waxaa mas-uuliyadeeda qaadayey iskuulka markii loo dhiibay waxay ahaayeen inay baraan wax een xirfadiina ay soo saaraan muddada labada sano ah kadibna mas-uuliyadeeda ay qaadayeen qoladii lacagta ka bixinaysay baa mas-uul- iyo dadkii deegaanka ayaa mas-uuliyaddii qaadayay marka dadka deegaanka kole qorshaha iskuulka marka la eego maadaama xirfadii labada sano ku guuleystay ardada inuu kusoo saaro yacni waxa weeye waa inay markay tagaan meeshii waa inay horta helaan goob caafimaad oo ay ka shaqayn karaan waayo ma helayaan dee meesha duma waa askari waa qorigii laga qaado liyo dagaalgal marka haddii uunan goobtii caafimaadka iyo qalabkii uu ku shaqaynaya helin qofkaas wuxuu noqonayaa dee islaantii hore markeedii horeba daasada yar wadatay ee marba guri fadhiisanaysay marka waxa weeye yani inuu marka ugu horeyso tuuladii markuu tago waa inuu helaa goob caafimaad oo uu ka shaqogelayo iyo qalabkeedii oo dhammaystiran markaas shaqo dhammaystiranna qofkii qabanaya xirfadiina oo siduu ku shaqaynaya nuura jaamac darwish nuura bal ka waran niyadda dadkani gabdhahani markay dhammeeyeen bal markaad aad maadaama ardaydaad ogeyd maxay rajadooda ay kula tahay mustaqbalkooda nolosha dambe kadaan aynu dhammaynay hadeerto labadii sano waxbarashadii marka ay dhammaysteen kulley dee waxay ahayd rajadooda mustaqbalkooda kuwo aad iyo aad dee niyadooda ay ugu weyn tahay inay dadkooda wax usoo qabtaan meelihii laga keenan ay dib ugu noqdaan saas ayay hadda rajeynayaan uguna ay noqonayeen meelihii laga keenay tuulooyinkii ay rabaan inay ugu shaqeeyaan tusaale ahaan marka la doonayo hadda aad xirfadan barateen aqoonta intaa laegna hinda ay ka sheekaysay aad ku soo baxdeen muhiim ma tahay in aad uga faa'iideysaan dadka deegaanka gaar ahaan in haweenkii hore joogay ay sidai isaga dayn lahaayeen ma la rajeynayaa oo ay wacyigelin u sameyn lahaayeen dhibaatadaasi in laga gudbay oo ay u baahaya inay shaqadan faraha ka qaadaan dee marka ugu horeyso horta taanu u baranay baaba ah in aanu annagana dadka yaga wax ugu qabanno ugana faa'iideyno wixii aanu soo baranay hadii wax dee hore hadday ugu qaban jireen umulisooyinkii hore ama wax wax ka khaldan ay yihiin iyagana inaanu toosino wixii intii tamartayada ah inaanu hagaajino waxaanu u qaban karna aanu u qabanno taa annaga mar walba diyaar baanu u nahay waana naga go-an tahay faadumo cali faarax su-aashaan adiga ku weydiinaya waxa weeye gabadhu markay dhalinyaro tahay oo umulisoonimada la baray bal iga waran ma jiraan qaar uu ku jiro shaqadan cabsi ay kaga jirto ama xishoodka sideebay ugu tallaabsan kareen inay shaqadii noqoto mid dhab ah oo mas-uuliyadda ay qaadi karayaan oo ilaalin karayaan bay kula timi ha dadkan way jiraan arday badan oo dhallinyaro oo meesha kasoo baxday laakiin cabsi iyo baqdin midna kuma jirto waxaasoo dhan cabsi iyo baqdinba waxay kusoo hareen iskuulka intaanu ku jirnay waayo intaanu iskuulka ku jirnay iyadoo iskuulka baratical nanagu siinayo goobaha caafimaadka gobolkana baratical lagu bixinayo ayaanu teganay qofkuna intaan qofka loo dhiibin waxaa loo sameynaya inuu marka hore geesinimo iyo dhiirinimo uu ku qaato qofkan qof uga horeeyo oo qofkaasi ka dhaliyo oo qofkaasi shaqeeyo markuu laba saddex jeer arko in looga horeeyey wuxuu u arkay isna dee waxan inay tahay wax uu qaban karo isna wuu ku dhiiraday marka wax cabsiya ma jirto waa dad xirfadooda iyo aqoontooda lagu sii dayn karo bulshada una shaqayn karaya waxaasoo dhanna waxaa kasoo reebay iskuulkii iyo macalimiintii kusoo tabcay tusaale ahaan adigu markaad xirfadan aad aragtay qiimaha ay leedahay iyo baahida maanta hooyooyinka u qabaan iyo fahanka dhallinyarada kale su-aalaha ay ku weydiinayaan gabdhaha kale iyagu jecel inay bartaan maxay tahayna su-aalaha laysweydiinaya waxa weyaan horta dee dhalinyarada hadda ama kuwa ku jira ha noqote ama kuwa baranay ha noqote waxaan marka wax kasta oo aad bilaabaysid waxay kuleeyihiin wax argagaxa ama adag laakiin markaad gudagashid waxay noqonayaan wax fudud oo iisiya ardayda hadda anaga dufcadii naga dambeysay amaanintay soo geliyeen su-aalo badan bayna weydiiyaan maxaad barataan sidee waxu barataan sidee yihiin sidee wax wax badan bayna weydiinaya markaanu u sharaxnayna waxay noqdeen arday ku dhiirada sidayadii oo gala oo dee wixii ka jiba keena ayay noqdeenoo hadda dufcadda naga dambeysay ee hadda u fadhida hindo saleebaan jaamac idinku maamulka caafimaadka ee iskuulka tihiin bal ardayda kale ee soo gelaysa iyo kuwan hadda baxay maxaad is leedihiin bay noqon doonaan meel ay dallad oo kale aada u samaysaan maadaama haddii tobanka sano ama shanta sano ee soo socota markaad umulisooyin xaddi aada u fara badan soo saartaan waxay u baahan yihiin in lasii horumariyo oo heer jaamacadeed aqoontooda lasii dhiso tababarada in ay sii helaan si ay ula jaan qaadaan maadaama idinku keliya aad tihiin iskuulka lix iyo labaatankan hablood soo saaray si baahida looga baxo dhibaatada ka taagan gobolka sool tuulooyin badanna aysan jirinba waxaan rajeynaynaa kuley in kuley aniga ahaan marka la eego in aan isku xidhno mar kasta waayo hadda marka goobaha caafimaadka aan geenayno yacni faa'iidada badan iyo fursadda badan aan helnay waxa weeye ardadayadii ka qalanjibisay maxadka ayay ugu tegayaan goobaha halka ay markii hore ugu tegayeen badanka marka la eega neres bay ugu tegayeen waayo goobaha caafimaadka marka la eego majority neres baa wada jooga marka nerest baa wax baraysay laakiin markan waxay fursad wacan ku heleen qoladan haddar dhiganaysa in ay ugu tagaan yacni ardadii haddar qalanjibisay garanaysana tayadii midwife-ka uu lahaa tayadii yacni waxbarashadu ay lahayd fahmaya marka waxaan rajaynaynaa xilligaas in ay isku xidh wanaagsan ay ka dhex abuuran marka laga yimaado inaad aqoonta yeelatay ma laga yaabaa in aad rajayso inaad dadkana u shaqayso noloshaadana isbedel aad ka dareento
bismillaah waa laga yaabaa inay een, aan- dee dadkan waan u shaqeynaya insha allah noloshaysan isbedel insha allah waa laga yaabaa inaan ka dareemo haddii ilaahay ka dhigo inaan sii wato ilaa digri ilaa master inaan sii watana waan doonayaa aqoontayda inaan halkaa kaga haro ma doonaya aan si aan wax badan bulshada ama dadka aan usii taro anigana wax badan ay isku kay bedesho noloshayda insha allah waan rajeynaya Een, gabagabadii een, faadumo een, cali faarax maxaad kula talinaysaa dhalinyarada kula midka iyo dadka aqoon-yahanka aqoontan aanu leenahay iyo aqoon kale qof kaleba hal cilmi hal eray haddaad qofka ku dheeraa tahay oo aad u sheegtid ajar baa kaaga socda marka waa inaad aqoon kastoo ah aad leedahay ummadda uga uga faa'iidaysaa si aad adna ajar uga heshid ummadduna wax kaaga faa'iido dhegeystayaashayda sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta mudan waxaa intaasi ku eg barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanayey magaalada laascanood waxaana idinla socodsiinaya anigu waa cabdikariin olol aan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa stuudiyaha la fadhiya xubintaasi noola diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka sbain ee la liga oo laga fujila'yahay kooxda real madrid kadib markii ay xalay shan gool iyo eber ku xaaqday kooxda qarnada hogaamiyeyaasha horyaalka sbain ee real guushaasi ka sokow waxay barbaraysay rikood ay hore u haysatay barcelona kaasoo ahaa inaanan laga badinin sagaal iyo soddon kulan oo xidhiidh ah dhallinyarada macalin zaynadiin zidaan waxay kooxda ka soo horjeeday ee iska boobsiiyeen qaybtii hore ee ciyaarta oo ay ka dhaliyeen afar gool laba ka mid ahna waxaa saxiixay ciyaaryahan isco goolasha kalena waxaa kala qaybsaday karim benzema ronaldo iyo casamiro real dhinaca dhinaceeda dhulka lama dhigin tan iyo bishii abril ee sanadkii hore markaas oo ay ka badisay kooxda Wolfs- wolfsburg ee dalka jarmalka is-aragii koowaad ee wareega semifinalka koobka horyaalada yurub inta aysan ciyaartan bilaabanna taageerayaasha real madrid ayaa la dabaaldegay xidigooda cristiano ronaldo oo garoonka ku soo bandhigay kubadaha dahabka ah ee loo siiyey abaalmarinta laacibka adduunka ee sanadka munaasabadan ayaa waxaa joogay qaar ka mid ah xidigihii soo maray real madrid sida laacibkii hore ee reer brazil ronaldo iyo xidigii hore ee dalka bortuqiiska louis figo ciyaaraha kale ee dhacayna kooxda ay real mataanaha yihiin ee atletic madrid ayaa laba gool iyo eber uga badisay naadiga ibaar las palmas waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda sporting gihon halka sevilla ay afar gool iyo eber ku dharbaaxday real sociedad galabta iyo caawa waxaa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalka spain atletic bilbao waxa ay martigelin doontaa kooxda alaves laganes ayaa boqan doonta garoonka naadiga real betis salta vigo waxa ay la ciyaari doontaa kooxda malaga halka barcelona ay caawa marti u noqon doonto kooxda villareal la liigaha spain waxaa hadda afartan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda real madrid waxaana ku soo xigta naadiga sevilla oo leh lix iyo soddon dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta barcelona oo leh afar iyo soddon dhibcood horyaalka talyaaniga ah ee zeria aada laba kulan ayaa xalay la ciyaaray kooxda emboli ayaa hal gool iyo eber uga awood sheegatay naadiga balermo goolkaasi guusha waxaa saxiixay ciyaaryahanka waayo aragga ah ee kooxdaasi massimo macaroni oo noqday laacibkii ugu goolasha badnaa ee abid soo maray emboli nabilona waxay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda samdoria waxaana goolasha u kala dheliyey ciyaaryahanada kale ah gabyadini iyo lorenzo tonelli ciyaaraha kale ee zeria aada talyaaniga intooda badan galabta ayay dhici doonaan kooxda inter ayaa marti u noqon doonta udines kieva verona waxay is arkayaan atlanta genoa iyo roma ayaa wada ballansan lazio waxa ay martigelin doontaa kooxda crotone fiorentina waxay la dheeli doontaa baskara torino ayaa fooda dari doonta sasowolo caawana laba kulan ayaa dhici doona ac milan ayaa garoonkeeda sansiro kula ballansan calary kooxda yuventusna waxay is arkayaan bologna ugu dambeyntiina inta badan kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska ayaa usoo gudbay wareegga afraad ee koobka f e-ga ingiriiska kadib markii ay soo wada badiyeen ciyaarihii xalay manchester united waxay afar gool iyo eber uga badisay reading lester waxay laba gool iyo gool isaga reebtay everton labada goolba waxaa u dhaliyay laacibka u dhashay dalka nigeria axmed muuse arsenaalna waxa ay si dirqi ah uga badisay kooxda heerka labaad ka ciyaarta ee lagu magacaabo briston north end oo ay uga badisay laba gool iyo gool goolka guusha waxaa mar kale u dhaliyey daqiiqadihii dhammaadka ee ciyaarta ciyaaryahan jirod ugu dambeyntiina weeraryahanka heerka caalamiya ee dalka morocco nuuridiin camrabaad ayaa laga saaray xulka qaranka ee morocco ee ka qaybgeli doona koobka qaramada afrika ee afar iyo tobanka bishan ka furmi doona dalka gabon kadib markii uu ku guuldaraystay in uu ciyow ka bogsado dhaawac canqowga ka soo gaaray axaddii hore camrabaad ayaa ku dhaawacmay ciyaar ay kooxdiisa watford axaddii hore la ciyaartay naadiga tottenham qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa laga saaray isaga oo dhutinaya booskiisa waxaa loo qaatay ciyaaryahan cumar al qaduuri marocco ayaa kulankeeda ugu horreeya ee koobka qaramada afrika la ciyaari doonta xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo lix iyo tobanka bishan janaayo dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayay xubintii cayaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa dhinacii heesaha
haween dumar qaar hawa lumiso magbina hadaankarido axaariif hayn iyo halyay isbida haantii dahabkee haben u dhace haween dumar qaar hawa lumisoo magbila hadan karido axaariif hayn iyo halyay isbida hanti dahabke haben u dhace daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila cadceedin ladaa hareera dhigta dhirtoo hobi hibaaq bixisaa dhirtoo hobi hibaaq bixisaa caleenta himirkeyo hoobaan malablaay caleenta himirkeyo hoobaan malablaay daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila cadceedin qadaa areera dhigta dhirtoobi hibaaq bixisaa dhirtoobi hibaaq bixisaay caleenta himirkeyo hoobaan malablaay caleenta himirkeyo hoobaan malablaay rag baa u hawayn
idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuurna dhegaystayaal intaa ayay ku dhan tahay farsamada waxaa noo joogay bashiir abikartan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idinleh sidaa iyo duhur wanaagsan intaad hamashiga huruud marsantahay xilkii hooyaad hagoogantahay intaad hamashiga huruud marsantahay xilkii hooyaad hagoogantahay haqoomin haqoomin haqoomin halkiyo idaha gabadhiyo haqoomin haqoomin haqoomin halkiyo idaha gabadhiyo rag baa u hawayn hubkaad sidato rag baa u hawayn hubkaad sidato ilbaha dariga hamuum u qabo kisaba hanqaarnaaye shar gudban intaad hamashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagoogantahe intaad hamashiyo huruud marsantaay